maalmo wilaa dhaafi weliba dagaalo kudhigana deegaano ku tirsan degmada diinsoora kaasoo dhexeeya beelo walaale ay meelasay wada degaayeen welina taas iyo saameyn ku yeelatay dadka danyarta ee meelasay ku noola waana ku dhaladay dhimasho iyo dhaawacba silan ruuji dagaaladaas weliba maamulka degmada diinsoor iyo odayaalka dhaqanka ka baaqeen anti la ruujiya silambaaji dhiiga diidahay islamarkaana dad badan minateedio iyo ku bugtaaleen maadaama dadkaas markii hore iyo ku noolayeen xaalado adag oo dhiniga nolole gudoomiyaha degmada diinsoora axmed aadan cabdi oo booqday isbitaalka la jiiyey dhaawacyada suus hindhooshanka arag xaaladii dhabta iyo kusugiin yaa kuriida booqashada shirjira oo waday xarunta degmada usoona baaq nabadeed andiri beelo walaale ee meelasay dagaalada ka dhex marahaya wali kale uu soo sheegay intii waqtigaana laniibaahan ayna inti sii fududa dhiig muslim ee landiidiyaa halkan baaq nabadeed ugu dirayaa dhammaan beelaha isku haysta daafaha degmada diinsoor waxaan leeyahay waxaad tihiin dad walaala ah ehel ah qaraabo ah deris ah carab iyo ilkaba way isdagaalaan haddana waa la heshiiyaa waxaan baaq nabadeed idinkugu soo jeedinaynaa anagoo jumayno shacabka degmada diinsoor inaad nabadda qaadataan dilka iyo hadallada xanafta ah oo aad adeegsanaysaan inaad iska dhaaftaan dhammaan labada dhinac in badan dadyo barobagandada sameeyo oo sii hurinaya dadka walaalaha isku haysta duulooyinka halka ay ugu baahneed in la waaniyo la wacyigeliyo loona sheego in la kala maarmin ay dadka yihiin dad walaala hela isdhalay aysan dooranin qofba qofka kale inuu deegaan la wadaago ay noqotay tii ilaahay subxana watala haddana maanta ay taagan tahay inay ayaga islaayaan waa wax nasiib dara ah aqliga saliimkana ka fog waxaan leeyahay dadka dagaalamaya oo haddana walaalaha ah in aad ogaataa man yuqtila mu'min mutacamidan fajazaahu jahannam khaalidiina fiiha wakhadiba allahu calayhim walacnahu وأعد لهم عذاب عظيم إن إلهينا ميل وحوق تلقلي يا تسويسا قف ولالك أو أدمانت أوجين واحد كد الشيء أسيجنا أوجين واحد لجود لي أسيجنا ربع إنه كد له أديجنا أضربت إنها ديشو وأرين عجائبة أنت أنتم واسك امتحان لكن إلهي سبحانه وتعالى ميل buu idin diyaariyey ogow ama ha ogaanin kan walaalkaad dishay waa kii beri ku difaaci lahaa waa kii beri ku garab istaagi lahaa maanta ayaad u soo jeesatay inaad nafta dhaafisid adoona ogeyn waxaad ku dilaysa asigana ogeyn waxa lagu dilaayo laakiin ogow ilaahay subxaana wa tacaala naar ebed isaga jiraysid wuu kuu diyaariyey intaa adduunka joogtidna waad cadaaban tahay waa tee cadaaban tahay naclada ilaahayna way kugu dhac yaana waxba lagu adeegsanayn siyaasad iyo qof waddanka ka maqan inuu qof walaalka kula jooga oo wax walba kuu tari doona in lagugu diro taabaan idin xasuusinayaa dadka walaalaha ah dadka dibadda joogo ayagana hurinaya beelaha inay isku sii baaba'aan asigana joogo meel deegaanka ka baxsan ilmihiisana aysan joogin deegaanka qofka dhimanaya asiga oosan ahayn qofka dhaawacmaya asiga oosan ahayn balse dhib walba adigoo kugu dhacayo adigana ilaahay ka cabso qofkii maanta meeshaan ulooyinka ku dhaawacmay wax ku gaaray dembigeeda waxbaad ku leedahay ama ha dhowaato ama ha dheeraato way kaasoo baxaysaa maamulka degmada diinsoor iyo weda dhexdhexaadin iyo gargaar nabadeed oo ku qib qaadow si lan afjara xiisada kuteegan waana lan xaqiiji wadajirka iyo walaaltinimada bulshada dadka meelasay wada degaayana